gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed caamir ayaa dhagax dhigay beerta ummadda ee gobolka banaadir waxaana ka qayb galay munaasabadda dhagaxdhiga gudoomiyaha degmada waaberi agaasimayaal maamulka gobolka banaadir iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed caamir ayaa sheegay in mashruucaani uu yahay mid loogu talagalay helitaanka goobo nasiino iyo dalxiis oo bulshada ka wada dhexeeyo taasi oo ardayda dalxiisayaasha iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada fursad u siinaya inay isugu yimaadaan waxay ii tahay farxad aad weyn in aan dhagax dhigo maanta beerta ummadda ee gobolka banaadir waa meeshii ugu horraysay waana beertii ugu horraysay ee laga dhiso in muddooyinkan ugu dambeeya ama laga sameeyo gobolkan banaadir sidaa darteed maamulka degmada dhammaan dadweynaha degmada dhallinyarada hooyooyinka ardayda iyo deganaayaasha dadka deggan degmadan waxaan idin leeyahay waxaad furteen baal cusub oo lagu raaxaysta inuu bilaabay aragtideeda la yimid waa ku ammaanayaa guddoomiyaha degmada maasha allah farxaddaas ayaa muujinaysa weliba kartidiinna intay laeg tahay marka goor horena waa timaadeen waa idinkaga cudur daaranaya inkastoo guddoomiyaha iga cudur daaray haddana saaki goor horaa timaadeen howlo kaloona haysta darteed laakiin aad iyo aad iyo aadaan idii ammaana beertu waa noo dhagax dhigan tahay waxaan rajaynayaa maalin dhowna furitaankeeda inaan ka soo qayb galno aad iyo aadaan idii salaama waa qoraxa la taagan yahay laakiin waxay farxad gelinaya degmooyinka kale inaad u samayseen xujo u dhigteen soo dhowaada guddoomiya adiga iyo shacabkaaga aad iyo aada u mahadsan tihiin dhammaan saraakiisha waa idin salaamaya dadka nabadda iyo ka qayb qaadanaya maalin walbana waxaan arkaa idinkoo wax wanaagsan soo gelinaya bara bulsho oo aan samaynay markaa reer waaberi aada u mahadsan mashruucan ayaa ka qayb qaadan doona qorshaha horumarinta caasimada dalka ee muqdisho